kulankan ay maanta isugu yimaadeen qaar ka tirsan odayaasha dhaqanka ee ka tirsan beesha gare ayaa waxa ay isaga andaconayeen maamul la-aan ka jirta gudaha gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan degmada afgoyo waxay dhibaaco usoo jeediyeen koonfur galbeed iyo dowladda dhexe ee soomaaliya ayadoo ay tilmaameen miisaaniyaddii ay ku lahaayeen degmada afgoye inay ka waayeen marka loo eego dhanka maamulka macnaa odayaashii halkaasi kasoo qaybgale ay tilmaameen haddii tani ay sii socoto tallaabo ay qaadan doonaan beesha gare ayna kasoo horjeedsan doonaan wax walbo ay wado koonfur galbeed ee soomaaliya mid ka mid ah odayaasha dhaqanka ayaa waxa uu ka hadlay arrimahaasi anigoo ka hadlaya madaxa odayaasha beesha gare madadoona ka ah waxaan saa ugu saabsan ayaa nahay haddii oo aan nahay beesha gare koonfur galbeed iyo dowladda dhexe in iyo maamulka degmada afgooy ee gobolka shabeellahoose inaysan waxba ka jirin ay yihiin dad ammaan aan sii karin ay yihiin dad inay wax qabtaan ama inkamka ay anaha biya ama deegaanka ay leedahay waxba ka haysan ama shaqaala ha noqoto ama xafiis ha noqdo waxyaala dhan xafiisna waa xerin rag ayaa waxay ku shaqaysanayaan si oo liberbigeeda ah banaanka uga shaqaysanaya dambiisha way ku wataan nabadgelada noo gaaraya ilaa iyo sagaal iyo toban ayaa ah kuwa beesha gare ka socda waxaana kulankooda ka dhacay gudaha degmada afgoy ee gobolka shabeellaha hoose waxaana ay sheegeen in xafiiska maaliyadda shaqadiisaan loo madax banaanayn markii lasoo doortay taas oo la sheegay inay qayb ka tahay musuqmaasuqa ka socda gudaha gobolka shabeellaha hoose dalka amniga marka loo eego waxaa ugu dambeeyey qarax maalinta shalayka dhacay inuu dad lagu dilo gudaha degmada afgooye taasoo keentay in shirkan degdegaa lagu qabto gudaha gobolkan maxamed siciid xalane koonfur galbeed ee soomaaliya shabeellaha hoose afgooye